danjiraha maraykanka irvin masinga oo arbacadii booqanayay dhismo taariikhi ah oo dhowaan dib loo dayactiray oo ku yaala magaalada caasimadda ee adisababa ayaa ku baaqay hannaan cadaalada oo hufan si wax looga qabto warbixinnada ku saabsan dilalka aan sharciga ahayn xarigga sharci darrada ah tacdiyada galmada iyo xadgudubyada kale wuxuu kaloo sheegay in la xiro ama la dhibaateeyo dadka dhaliila dowladda inaysan xal u noqonaynin arrimaha siyaasadeed ee la doonayo in wax laga qabto isagoo intaa ku daray in xabsiga oo laga sii daayo siyaasiyiinta muhimka ah ee xiran ay gacan ka geysan karto wadahadallo wax ku ool ah oo lagu yareeyo qulqulatooyinka taagan wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa khamiistii cambaaraysay khudbadiisa iyada oo ku sheegtay inay ku jireen eedeymo iyo talo aan loo baahnayn oo ku socda dowladda etoobiya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in hadalkiisa uu yahay mid talo xun oo ay ku jiraan sheegashooyin jaahilnimo oo liddi ku ah xiriirka taariikhiga ah ee saaxiibtinimo ee ka dhexeeya etoobiya iyo maraykanka haddaba baaqa danjiraha maraykanka iyo jawaabta adag ee etoobiya ay ka bixisay muxuu oga dhigan yahay xiriirka labada dhinac ayaa weydiiyey doktor ismaaciil maxamuud qodax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika waxaad moodaa inay maraykanku ay noqdeen si yaroo maad aragtay very aggressive oo very assertive american policygii xagga geeska africa kolkaas saddex qodob baa ugu weynaa kolkuu shalay hadlay wuxuu la hadlay qolada amxaarada xagga maad aragtay dagaal ba ka socda regionka amxaarada oo qolada fano la yidhaha fano wuxuu u sheegay inay inay ka baxaan waxaan dagaalka ay iska joojiyaan oo miiska yimaadiinay wala hadlaan qolada kale oromada oo iyaguna xagga wallaga iyo xagga regionka oromada aad weliba wallagaha ka dagaalamaya wuxuu u sheegay iyagana inay dagaalkan ay garanaysaa waxba iyagana ugu jirin sidaa fanoha u sheegay uu ku yidhi ninkuna joojiya tawgu ma garanaysaa ay shalay toole ay ka fariciyeen qoladan ma garanaysaa ay ka xanaaqeen dowladdan federaalku waxa weeyaan wuxuu ku yidhi iyagana joojiya maad aragtay dadkanaad leynaysiin siiba dadkii xidhxidhnaa ee ugu cadcaddaa nimanka weliba xagga oromo liberation frontga waa inaad booda ka qaadaan buu ku yidhi kolka waxay u arkeen way way way way ma garanaysaa way response bay siiyeen xagga federaalku xagga wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegeen in ay yno ay linekii uu dhaafay uu ambassador ervin yno masinga uu ku xadgudbay nacam waana inuu saxo fikra nacam kama haysatid bay ku yidhaheen daato wanaagsan iyo macluumaad wanaagsan kama haysatid xagga ethoopia kolkaa adu waxaad moodaa maraykanku iminka inay aad aad policygii geeska africa ay aad weliba ethoopia ay rabaan ma garanaysaa ethoopia inay imika waxaa laga cabsoonaya ethoopia inay nacam dagaal weyn uu ka ka qarxo oo dee qowmiyadahan kala gedisan sidaa awgeed waxay doonayaan inay waxaan ku hortagaan waa gartay marka arrinkan labada dhinac ay isdhaafsadeen muxuu ku keeni karaa ama uu uga dhigan yahay xiriirka labada dhinac wallahi e maraykanku iminka waya dhaweyd xaggan inoosada la socota xaggan world world bank iyo i m f ka lacagay magaranaysaa isku hayeen saadoo la socotana de gees i mean most wadamada africanka oo dhan gargaar weyn bay ka helaan kolka ethiopia gargaar xagga i m f ka more than saddex goor saddex jeer bay wala shireen laakiin waxba umay sii deyn waxay ku xideen waxaan la yidhaaho policygooga ma garanaysaa carot iyo stick bay sameeyeen oo yidhaaheen nacam waxaan isinaynaa waxaan sameeya adu qolada diasporaga maaragtay ethoobiyanka siiba nimanka amxaaraduna rool weyn bay ka ciyaarayaan oo pressure weyn bay saareen laakiin uma malaynaya anigu maad aragtay inuu wax weyn ka bedelayo iminka hadalladan ka soo yeeday ee waxay noqonaysaa uun abi oo iyagu u arkaan iminka shirarka soo socda ee brikska maad aragtay ee weliba siiba wadamadan dee ku bohoobay iminka sida china russia ayuu ayay ethoopia iminka ka mid tahay taasi ayaa iminka eeg waxay noqotay ethoopia waxaa loo haystaa waa meesha keliyaatee power houseka ee ugu weyn dee geeska africa waa boqol iyo labaatan milyan bay leedahay oo population ah xagga soomaaliya oo adiga haya waxaa laisku hayaa xagga reds iyo arrimahaas waa laisku hayaa xaggan erteriana dhanka kale ways hayaan sudan waad la socotaa dagaal weyn baa ka socda ethoopia waagii hore laba waxbaa loo aanaynayay weliba siiba kabacdi kolkuu dagaalkii qabooba hawada ka baxay mayn uu joogsaday in ethoobia xagga terrorismka xagga arrimaha soomaaliya oo kale al-shabaab iyo waxaas inay joojiyaan oo kale oo ethoobia waxay ahayd in meel loo isticmaalo uu maraykanku ku aamino laakiin imika waxaasoo dhan waxaad moodaa in waktigoogii gabalkoogii uu dhacay oo labadan weliba labadan waaweyn ee maraykanka iyo iyo chinesku geopolitics geeska africa iyo dagaaladan magaranaysaa de guud ahaan waxaan oo dhan way way way wax effect bay ku leeyihiin kolka arrimahaasoo dhan iyo maraykankuna rabaan inay magaranaysa xaggooga usoo jiitaan kolka waa loolan siyaasadeed oo xagga ku salaysan geopoliticska ka dhexeeya lakiin aan uma malaynayo weli lama garanayo dhanka u badanayo magaranaysaa kolka balanceka la saaro dhanka u badanayo lama garanayo adi danjire masinga ayaa ku eedeeyey dhammaan jilayaasha hubaysan inay dalka ka geysteen dhibaatooyin bini'aadanimo ay ku jiraan barakicinta rayidka wuxuu ku baaqay dagaalyahanada kooxaha kala duwan ee hubaysan oo ay ku jiraan kooxda oromada ee o l f maleeshiyada amxaarada ee fano iyo jabhadda xoraynta tigrega ee t b l f inay dalabkooda ku soo bandhigaan wadahadal halkii ay rabshado ku raadin lahaayeen haddaba maraykanka door intee la eg ayuu ku leeyahay xal u helidda colaadda ka taagan ethoobiya ayaan mar kale weydiiyey doctor ismaaciil qodax
inkastooy magaranaysaa saan ridweed lahaa ay la tartamaan chinesku iyo russianku qolooyinkaasi dee siba weliba chinesku uu wasiirka arrimaha dibaddooda wang waagii dhaweyn tagay uu ay waxa magaranaysaa xagga erga gaara oo xagga nabadeynta ay sameeyeen at the end kolka ugu dambaysa laakiin kolka imika la eego europeanka iyo united nationka laakiin waxaa ka xoog weyn oo meeshii xaliye kolkastii oo dee dhex gala waa maraykanka maraykanka kolka saan kolkii dhawad ku lahaa dagaal dagaalkii labada sannadood ka socday xaggan tigra ay garanaysaa maraykanku iyagaa ka dambeeyey inay nabadeeyaan inay inay inay south africa maad aragtay ay iskugu keenaan qoladan t p l lefta dee xagga dowladda regionalka tigray taas iyaga xaliyey qof kaloo xallin karay ma jiro maraykankaa sameeyey imikana maraykanku door weyn door weyn bay ka ciyaarayaan nabadeynta ethoobia dalka ku yaala bariga afrika ayaa colaadda ka taagan xooggeeda ay soo bilaabatay bishii nofembar ee laba kun iyo labaatankii markaasoo ay isku dhaceen xoogaga jabhadda xoraynta shacabka tigree ee t p l f iyo ciidamada etoobiya